warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
اليوم يكشف ما طوته سنون من حقدهم لا ما رأته عيون
laba sano waan ugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa
in al-shabaab oo horay looga saaray ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarka u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro
dowladda etoobiya kuma rabna haddii dhahda anigana kuma rabnaan leenahay etoobiyana saaxiibaan leenahay oo waabatan hadda dagaalka nala gelayso oo dhiiggeeda noo huraysa oo cadowgii nala nala xoraynayso xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xa- xawaalo wara- wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham- ay- ay ku duugeen
jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamed iyo cawsweyn iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii
soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah
kelmaddii ahayd soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah oo isu badashay soomaaliya isdilayso Eh, dunidina aan cilaaqaadkeeda sal fadhiya ayna lahaynna waa arkaa oo
xalaya markaa dadka soomaaliyeed markaa guushii waa dhowaatay haddaad fulinimad in haysay ood maqayseen maanta u aragtaan xasan iyo gruubkiisii maraykan iyo wixii haysta idinkaa aragtaan الأبات ولن نضيع ثأرنا والعمر يرخص عزة ويهون waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay dib u doorashadii xasan sheekh daryeel mise darxumo kaasoo aan ku falanqaynayna saddex sano kadib sida uu xasan sheekh ugu fashilmay dhinacyada siyaasadda milatariga iyo amniga darxumona u baday bulshada soomaaliyeed waxaad caawa ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada iyadoo rogaal celiskiisuna aad maqli doontaan subaxa khamiista saacaddu markay tahay sagaalka iyo barka ama saddex saac iyo bar oo barqanimo insha allah تعلموا من بعدنا يرث الطريق بنون من بعدنا يرث الطريق بنون